أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaartaannu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo weeraro lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo sheegtay in aysan diidanayn in ciidamada xabashida itoobiya ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta balse uu diiwaanka ka buuxsamay kataib al akhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mida maxaabiista askarta saliibiyiinta kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta sarkaalka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed oo xoog ku dhisanaya dhul ay leeyihiin qoys danyar ah kaas oo ku yaala magaalada baydhabo shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala dalka oo ka cabanaya lacag xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kulan lagu soo gebagabaynaya kormeer waxbarasho oo ka socday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka dhacay xarunta jaamacadda alqimah ee degmadaasi wilaayada islaamiga ah ee bakool oo iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaasi ganacsatada degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose oo sameeyey shaqo joojin kadib markii ay sii korortay dhaca iyo dilalka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo haya marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan xerooyinka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta howlgalladan oo isugu jira ikhtiyaalaad qaraxyo weeraro toos ah iyo kamiinno ayaa ahaa kuwo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid a wilaayaadka dalka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta weerar madaafiic ah ayay xalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada murtadiinta gorgor ee loo yaqaano xerada dab iyo dhagax oo ku taalla degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana la arkaya holac ka baxaya xerada xilliga duqeynta waxaa xerada ku sugnaa taliyaha maleeshiyaadka riddada murtad odowaa yuusuf raage iyo taliyaha sirdoonka riddada murtad cabdulaahi sambaloshe iyo xubno wasiiraa waa qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan fariisimaha murtadiinta ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan dhanka wilaayada gadana ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku qaylayeen maleeshiyaadka riddada oo ku yaala degmada beled xaawo ee gobolka gado dhaawaca inta la xaqiijiyo waa laba askari oo murtadiina beled xaawo waxay ka mid tahay degmooyinka cadowga ay ku sugan yihiin waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku xoogaysanaya qaraxyada iyo weerarada ay ciidamada mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha degmadaas gaar ahaan weerarada lagu qaadayo guryaha ay ku sugan yihiin saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada shabeellada hoosena waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu daran ee ay ka dhacayaan dagaalada lagu qaadayo fariisimaha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta cadowga ayaana shabeellada hoose waxay ku noqotay dhuunqabad kadib markii ay ku sii xoogaysteen howlgallada lagu dhiig bixinayo ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose waxaana lasoo warinayaa inay jiraan khasaare kala duwan oo kufaarta lagu gaarsiiyay howlgalkaas ugu dambeyntiina wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgalladan ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen hiiraan gado shabeellada hoose iyo baay waxay qayb ka yihiin howlgallada lagu gumaadaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee sida gardarada ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka kooxda riddada soomaaliyaha ayaa sheegtay inaysan diidanayn in ciidamada xabashida etoobiya ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta balse uu diiwaanka ka buuxsamay nuur cali warsame abuusheyba haynoo faahfaahiyo warbixintaas xukuumadda riddada muqdisho ayaa caddaysay in ciidamada xabashida etoobiya ay qayb ka noqon doonaan duulaangaaleedka ayusom ee beddeli doonaa kufaarta artemis iyagoo sheegay in caqabadda taagan weli ay tahay in loo hayn boos ay galaan maadaama qoondada ciidanka dalal kale loo qaybiyey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali balcad ayaa sheegay in kooxda riddadu ay dadaal ugu jirto sidii etoobiya loogu dari lahaa qoondada ciidamada bedeli doonaa artemis ee midowda afrika ee soomaaliya oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano eyusom caqabadaha etoobiya ka hortaagan inay qayb ka noqoto eyusom waxay salka ku haysaa tiradii loo qorsheeyey oo intooda badan horey loo qaybiyey wax harsanna ma jiraan sidaa daraaddeed waxaan ku dadaalaynaa sidii arrintan xal looga gaari lahaa ayuu yidhi murtad cali balcad wuxuu intaasi ku daray in maalmaha soo socda wafdi ka socda kooxda riddada soomaaliya ay u ambabixi doonaan etoobiya si ay ugala xaajoodaan arrimaha farsamo ee eyusom oo hadda etoobiya ay qayb ka tahay iyadoo horey riddada marar badan u sheegtay in etoobiya aysan qayb ka noqon doonin ciidanka ayusom warkan cusub ee ka soo baxay kooxda garguurta ayaa ku soo aaday maalin kadib markii madaxweynaha riddada uu safar ku tegay dalka etoobiya kaasoo la sheegay inuu ahaa safar si rasmi a etoobiya loogu oggolaaday inay talis ciidan ka samaysato xeebaha soomaaliya kataa'ib el ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid a maxaabiista askarta saliibiyiinta kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta yaasir maxamed warkan haynoo faahfaahiyo
kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey fariin muuqaal ah oo ka socota mid ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii siddeed sano ka hor ka dhacay degmada calcadda ee wilaayada gado fariintaani muuqaalka ah ee ay baahisay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa waxaa jeedinaya jarison wenyoni wasiki oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii calcadde jarison wenyoni wasiki ayaa fariintaani kula hadlay eheladiisa shacabka dowladda kenya ciidamada k d f ta ee ka tirsanaa iyo madaxda dowladda kenya
waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan la hadlo walaalahayga ku jira ciidanka k d f sannado badan waxaan ahayn ciidamo idinkoo kale ah waxaan nahay dad walaalo ah walaaluhuna waa inay isdifaacaan annagoo ah maxaabiis waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan xaaladdan adag ee aan ku jirno sameeya wax kasta oo suuragal ah si aad xorriyaddeenna u heshaan maxaa yeelay haddii aad idinku booskeenna maanta joogi laheedeen annagu waxaan qaadan lahayn dhammaan waddooyinkainoo suurtagalka ah si aan idiin xorayno ogaada maanta dhibaatada annaga ayay ina haysataa berrina waxay noqon kartaa idinka waxaa ina soo gaartay in dowladdu ay la hadashay qaar ka mida qoysaskeenna kuna wargelisay inaan dhimannay arrintani aad bay noo xanuujisay tani waxay muujinaysaa in dowladdu aysan ogeyn meesha aan joogno ama xaaladdeenna halkii ay naga caawin lahayd waxay khiyaanaysay qoysaskeenna oo u sheegtay wax aan run ahayn taas oo hoos u dhigtay rajadii aan ka qabnay inaan ehelkeenna la kulanno sidoo kale waxaan doonayaa inaan la hadlo shacabka aan u dhaartay inaan difaaco oo aan dhiiggayga u huro intii aan soomaaliya joogay waxaan ku guda jiray waajibkayga aniga iyo walaalahayga ciidanka ayaa gacanta u galnay al-shabaab kadib weerarkii ceelcadde waxaan dirnay fariimo hore laakiin weli wax jawaab ah ma helin welina xaaladdayada waa mid adag waxaan dalbanayaa in dadkaygu ogaadaan inaanan u hadlin magacayga keliya laakiin aan u hadlayo magaca maxaabiista kale ee ila jooga waxaan doonayaa in dadkaygu ogaadaan inay yihiin awoodda dowladda waxaad bixisaan canshuur la'aantiinana ma jiri karto dowladda kenya haddii aan nahay ciidanka kenya ee soomaaliya ku sugan waxaan idinka codsanaynaa inaad xorriyaddeenna u dagaalantaan aadna xasuusataan sidii aan idiin difaaci jirnay dagaalama oo arrinteenna gaarsiiya heerka ugu sarraysa maxaa yeelay dowladda waxay u muuqataa inayna ilowday tani ayaa ah fariintii labaad ee uu jeedinayo jarison wanyoni waseki oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii siddeed sano ka hor ka dhacay degmada calcadda ee wilaayada gedo
sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa xoog ku dhisanaya dhul ay leeyihiin qoys danyar ah kaas oo ku yaala magaalada baydhabo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya odayaal dhaqameedyo shalay magaalada muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa cabasho ka muujiyey mas-uul ka tirsan maamulka riddada ee la baxay koonfur galbeed oo ay sheegeen inuu xoog ku haysto kuna dhisanayo dhul ay iyagu leeyihiin ninkan lagu eedeeyey inuu xoog ku haysto dhulka ayaa magaciisa lagu sheegay maxamuud maxamed keerey kaasioo sida ay odayaashu sheegeen la taliya u ah cabdiasiis maxamed lafti gareen madaxa maamulka riddada koonfur galbeed odayaasha ayaa sidoo kale shaaciyey in tallaabadan tacadiga iyo awood sheegashada ah ee uu kula kacay ninkan uu sidoo kale qayb ka yahay taliyaha booliska magaalada baydhabo dhulka uu ninkani xagdarada ku dhisanayo oo ku yaala magaalada baydhabo ay odayaashu sheegeen inay leedahay qof haweenay ah oo ka mid ah bulshada magaalada ayna haysato dukumentiyadii caddaynayay lahaanshiyaha dhulkaasi nafisa xuseen ruuti oo magaalada baydhabo ka gadata boos boos laamiga saaran oy ku qabsadeen ninkii ka gatay iyo niman siyaasadda baydhabo saamayn kula ay ka xoogayaan ou taliyaha baliiska degmada baydhabo ou dhibaatada wax ka wado oo hantideedii iyadoo ay gadatay oo ay laheyd dhismuhu uu ka socdo iyo wakiilada ku hoos qoran oo ay caddeeyeen ay u xukumeen in haddana dhismaka sii socoto
inta badan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan maamulada riddada ah ee ay gaaladu dalka ka dhiseen waxaa ka socda dhulboob xoogan kaasi oo sii xoogeysay tan iyo markii garguurta uu mar kale hogaamiye u noqday kooxda riddada kaas oo boobka ugu badan ka wada magaalada muqdisho shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala dalka ayaa ka cabanaya lacago xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya shir jaraa-id oo muqdisho ay ku qabteen urur ay ku midaysan yihiin shirkadaha diyaaradaha ee dalka ka howlgala ayaa lagu soo bandhigay cabasho ay ka soo saareen shirkadahaasi shirkad lagu magacaabo faafoori oo ah shirkad shisheeye oo laga leeyahay dalka turkiga taas oo maamusha garoonka muqdisho cabashada shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ayaa ku saabsan in lacaga dheeraad ah oo xaddhaaf ah ay shirkadda faafoori ku soo rogtay duulimaadyada ay sameeyaan shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ee dalka ka howlgala waxay ku eedeeyeen shirkadahan in faafoori ay ka baxda heshiis ay horey u galeen iyo adeeg xumo aad u liidato ay kala kulmeen shirkaddan iyagoo sidoo kale xusay in qalabka shirkadda faafoori ay isticmaasho ay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn oo qadiimi ah shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed muddo sanado ah waxay wajahayaan dhibaatooyin baaxad leh iyo service xumo kaga imaanaya shirkadda favori waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaya serviska shirkadda favori waxaana yaraaday ama istaagay qalabkii handlinka garoonka aadan cadde ayadoo taas ay jirto ay haddana waxay sameeyeen qiimo kordhin aysan cidno kala tashan taas oo aysan ku shaqayn karin shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed qiimo kordhintaas oo gaaraysa ilaa sagaal boqol falaydkiiba taas oo ku xiran nuuca iyo culeyska diyaaradda qiimaha ay markii hore qaadi jirtay shirkadda favori wuxuu laba jibaar ka badan ka sareeyey qiimaha laga qaado wadamada dariska haddaba waxaan u cadaynaynaa mas-uuliyiinta ay arrintan khuseyso in shirkadaha diyaaradaha aysan ku shaqayn karin qiimahaas cusub ee shirkadda favori noogu soo dallacday shirkadaha turkiga ee gacanta ku haya garoonka iyo dekedda muqdisho ayaa tacadiyo kula kaca shaqaalaha soomaalida iyo ganacsatada soomaaliyeed iyagoona sanad weliba kordhiya lacagaha ay ka qaadayaan shirkadaha soomaalida kulan lagu soo gabagabeynayay kormeer waxbarasho oo ka socday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka dhacay xarunta jaamacadda alqimah ee degmadaasi cismaan axmed dhuubow waxay noo faahfaahiyo warbixintaasi kulamo iyo kormeer muddooyinkan ka socday goobaha waxbarasho laguna qiimeynayay heerka waxbarasho ee iskuulladaha ayaa ugu dambeyn lasoo gebagabeeyey iyadoona kulan isxogwaraysi ah lala yeeshay maamulada iyo macalimiinta waxaana kulanka soo qabanqaabiyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mid ka mid a culimada oo kulanka kasoo qayb galay ayaa bahda waxbarashada ku booriyey in ay sii kordhiyaan dadaalkooda waxbarasho waxaan naftayda iyo walaalaha mudarisiinta iyo mudarisaadkan u dardaaramayaa waajibkiin aad buu u ballaaran yahay maanta ummadda muslimiintana baahidoodii iyo xaggiina aad bay u ballaaran tahay mas-uuliyaddaas dad ka soo baxay noqoda ardadaas maanta aada haysaan oo madaarista aad ku haysaan hum amalul ummati wa banaatu xadaaratiha markaan dadkii sabab u noqoday sarkhul islaami inuu xoogaysto ilaahay subxaana wa taala dhammaanteen hanaga dhigo qaar ka mid a maamulada iskuulladaha oo dhankooda ka hadlay kulankaha ayaa soo dhoweeyey waxayna sheegeen muddadii uu kormeerka socday in ay la kulmeen mas-uuliyiintii ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta lagana wada hadlay tayeenta goobaha waxbarasho beryahan waxaa ka socday gobolka iyo degmooyinkiisa kormeer waxbarasho guddi maktabu tarbiya wa tacliim uu usoo xilsaaray inay shraafaan madaarista muasasaadka ku yaala degmooyinka marka si guud shraafkii sida loogu talgalo u dhacay guddiga loo soo xilsaaray lagu soo booqday madarasada waxay ka qayb qaateen duruustii fasalada ka socotay shaqooyinka sida u socdaan ayay kormeeleen kadibna si qaas ayay waxay la kulmeen maamulkii madarasada waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta madarasada lanwaar maalmahanba magaalada waxaa ka socday kormeer waxbarasho guddigaas yacni hadafkii iyo wixii uu socdo waxay ahayd in uu fiiriyo yacni heerka waxbarasho macallimiinta ardayda iyo madaarista iyo qaabka ammaanadii loo gudanayay anigoo ah maamulaha qutuba macalin abuubakar diyahanba kormeer guud baa socday walaayaadka runtii waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay haddana waxaa la sameeyey kulan oo yacnii ay daadihinayso wilaayada khaasatan waaliga sheekh cali darwiish barnaamijka marka kulankaas wuxuu ahaa sideen waxbarashada u horumarinaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay kulanka ay la qaateen maamulada iyo macalimiinta goobaha waxbarasho ee wilaayada iyo ugu dambeyn kulanka ay la qaateen maamulayaasha madaariista macallimiintii mu'asasaadka tacliimiga ee rag iyo dumarba leh inaan kulankan maanta isugu nimaadno innagoo da isu baraarujinayna mas-uuliyadda ina saaran sida aan u gudan lahayn waajibka ilaahi subxaana wa tacaala inagu addoonsaday culayska ugu badan marka idinku idinku dhacayaa ilaahayna subxaana wa tacaala mas-uuliyadda ayay xilka adaysan hadinkugu kaalmayo ardada iyo jiilka cusub ee soo koraya sidaan u gaarsiin lahayn mustawo berita ay ku xambaari karaan mas-uuliyadda maanta innagu aan hayna iyagoo naga aqoon badan naga dadaal badan yaa rabnaa berri hadduu ilaahay idmo ka macallin noqonayana inuu macallin noqdo isagoo mustawaha macalinka maanta uu joogo mid ka wanaagsan jooga ka mas-uuliyad ummadda u qabanayana mas-uulka maanta jooga mid ka wanaagsan isagoo inaan soo gaarsiinaan rabnaa maadaama ilaahi subxaana wa tacaala fursad inoo siiyey waktina aan u helnay caruurteenna inaan ku barbaarinno ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga fursad aan u helnay waxaana laga doonayaa fursadda inagoo ka faa'iidaysanayna juhuuddeenna oo dhanba inaan ku bixinno wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya madarasadan oo loogu magacdaray ibnu cabbaas caalimkii weynaa ee muslimiinta ayaa waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ka hirgeliyey deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur munaasabada oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha madarasada ibnu cabbaas ee deegaanka abal
koley madrasatu ibnu cabaas al rs dhalinayga waay madrasada ibtidaa way bilaawlayo abalo insha allahu fiqhigii walka barada tawxiidkii walka barada maadigii walka barada ilaahay marshiya waxbarasho fidsan oo guud ayaa laka barada hoob ilaahay taalikanaga kolley waalidiinka oo hadadaaley ardada sheenay walbarasho la fadaw yaan mahadiyaan ardada koytay yaan walbarashada fadaas yaan may haka dhawaayaan ini wali tabartaan ah ilaahay baaha soo idama ini bara doona waktiga la ilaaliyo lahadidaala kulley waalidiinga rooga aan warka hanuunba ma badiyaw intaasi kadib waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey munaasabada nuqabada iyo waxgaradka deegaanka iyagoona si weyn u soo dhoweeyey furitaanka iskuulka ibnu cabbaas sheegayna inay ka faa'iidaysan doonaan ikhwa khayrkan ilaahayna waafaji alli inka mahdiyaan jadiida beled oo ursaa yardhisideen madrasadun wilayada marasiida markinig aadadeen waaba fuliyeen insha allahu nicmadun ilaahiyana sii banu aadam walba dhadhagaagol ilaahay iraadadiis iyo qadaradiis an lahayna ma fulii koro laysaanta urso khaasatan urso muxaafadada hudur abal madrasadun lakadhisi ilaahay fadliyey may laysaartasan lenaha intii walbarashadan siinku aafawna gabdho yoonay wiilalkaba may sheegane walbarashadun mardamba walmahdiyi doon walakin ku hadaaneeda la dhimidaas walbarasho ilaahay siin tamwel horta madrasadun tagayada lanka baanay ilaahay nin suurtageli alxamdulilah daskaata nin kooyay aragday walbarashadan hadnin kan gaaliya argow haayo kulay walbarasho faylanin socdo doon wala baraday ad wala baratay alka khasaarti aan kuhu dadka maylareewob ilmo baradaano ilmagi anka amalsan yahuudan nagdaayan ho ilma laangaatan ilaahay aabudaan eraagn hati nasaara nagdaayale amaada bunhaan infaylohan ho ilaahay managweena madrasada waaba nin dareerteetaan hati la sheegaygo maynin dhimana isbitaal tiyo biyigelin walaasanin dhiman hatana ardaysi awlaadano sulaasiin dirni walambarada ulu walmahabarana hatan madun aragda awlaadin ulsiin baradeen antaasiin kadirni madin si un hata uleynagatang kasaaru walbarada walaay barataangna ka amal fala wabilahi tawfiiq waxaa sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool xarumo waxbarasho uga hergeliyey deegaanada kale ah dudumaale koorkoor iyo sarmaan oo dhammaantood hoostaga degmada xudur waxaana madarasadan ay noqonaysaa tii afraad oo laga furay deegaanada hoostaga degmadaasi waana mid ka mid ah dadaalada hagarla-aanta ah oo lagu horumarinayo aqoonta diineed ee bulshada wilaayadaha mahadsaned cabdiqani ugu dambayntiina ganacsatada degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa sameeyey shaqa joojin kadib markii ay sii korortay dhaca iyo dilalka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta casaam carafaad warkan haynoo faahfaahiyo wararka ka imaanaya degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in hakad ay ku jiraan dhammaan goobaha ganacsiga magaalada sababa la xiriira dhaac iyo boob ay geysanayaan maleeshiyaadka cadowga ka tirsan ganacsatada ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin sababa la xiriira lacaga baada ay ku soo regeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana la arkaya dhammaan goobaha ganacsiga magaalada oo xiran maleeshiyaadka kooxda ardada ayaa ganacsatada iskugu daray baad iyo dil arrinkaasoo cabsi ku abuuray qeybaha kala duwan ee ganacsatada mid ka mid a ganacsatada degmada qoryoli oo la hadlay warbaahinta ayaa carabaabay in waxa ka socda degmada ay yihiin wax halis ah oo sababay in albaabada loo laabo xarumaha ganacsiga magaalada goobo ganacsi iska dhaafa wax kala socda alla abuuray malaha maanta kule shan ee aan aana ku shaqaysanayna magaalada hadda ka hor mudaharaaday iyo waxaaba ku qabanay qof dad ayaana looga dilay waxna looga qabtin alla abuuray malaha haddana way heran tahay hataa managa soo gala anagaaba nas ee magaalada aan ka cararayn marka waxa noo yaala alla abuuray malaha ma baabuur xamuul mala rara mana la deji dhibkaasaa magaalada ka jira baas oo qoriiley oo macnaa meel walba ama isi ama isi aa magaalada ka jirta qof albaabka furo kara malaha mafaante qofaa imaanaya lacag isii boqol isii afar dollar ii tur toban dollar ii tur nin walba soo kuleeyahay nin walba soo aadayo isii waxayga isii lacag isii kabwaas isii ana isii sewaay ummadii waaba shaqada yaaba la urti marka ma derbiyaasha jirjiyaa iska fadhiyaan waa qof maanta hadda ilaah alla u kurooyay maanta shaqaysi kara maba jirto waxay tahay war cashuur wax dhacay oo salaysan maba jirto nin walba qorigaas waaminayna isiinay misawa ku dilaa lagu taagayahay maya maya baabuurta kii ugu sokeeya xero labaad uu jooga ka kala waa banaanka ay fariyaan cid maanta hataa aasiya hata lamoota laba lugoodle hataa ma socota magaalada magarat sidoo kale waxaa shaqo joojin sameeyey gaadileyda xamuulka ee khudaarta ka qaadi jiray qoryooley iyo dhammaan muruqmaalka gaadiidkaasi ka shaqaysan jiray sababa la xiriira tacdiyada joogtada noqday ee uga imaanaya maleeshiyaadka murtadiinta maalmo ka hor waxaa gudaha degmada ka dhacay dil ay geysteen maleeshiyaadka cadowga ah kadibna shacabka ayaa dhigay isku saabaxyo cabasho ah balse dhibaatada ayaa weli halkeedii kasii socotaa warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu